barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah shan iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandoray
qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta aan kusoo qaadanayno waxaa iska bedelay dhaqankii hore ee soomaalida ee ahaa inaysan guursan ajaanibta guursan mahayo gabadhan gun iyo baar la garanayne midaan goobi goobta jirtaan idin garwaaqsiine gurin anaa markaa iska hadlay gurinagi gabdhiya wiilal badan meelay gobi taallo oo geesi wiilya ugaas goyni taladeeda goday iyo waxaa laga helaa gobolladeennii waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in afrika ay wajahayso mawjadda saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ururka ayaa waxa uu sheegay in kiisaska ay kor uga kaceen shan usbuuc oo isku xigta afar boqoltoddobaataniyo afar kun laga soo bilaabo bishan juun labaatankeedii ururka wuxuu sheegay in korarka kiisaska uu muujinayo faafitaan ka dhaqsi badan kan labaad ee qaaradda oo bilowday bilowgii sanadkan w h o ayaa eedda dusha ka saaraysa dhowrista tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo liidata korarka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo sidoo kale faafitaanka mawjadda nooca cusub ee cudurka oo markii ugu horreysa laga helay dalka indiya kaasoo laga soo sheegay afar iyo toban dal w h o ayaa sheegtay in hal boqolkiiba oo keliya dadka afrikaanka ah si buuxda loo tallaalay madaxa xarunta ka hortaga cudurada ee africa john kangson ayaa sheegay in mawjadda cusub ee cudurka ay la timid darnaan iyadoo wadamada badankood aysan u diyaarsanayn sidaa darteedna ay tahay mawjad aad u xun wuxuuna ku celceliyey baahida loo qabo in si dhaqsi ah loo helo tallaal badan oo ku filan si looga hortago xanuunka qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in datiradooda lagu qiyaasay laba boqol iyo soddon kun ay ka barakaceen dagaalka maynmar kuwaasi oo u baahan gargaar kooxda qowmiyadada ugu weyn ee hubaysan ayaa walaac waxa ay ka muujisay awoodda milatariga dhimashada dadka rayidka iyo sii fiditaanka iskuhorimaadka mayanmar ayaa shiddo ku dhex jirtay tan iyo bishii februari oo afgembiga lagu riday dowladdii la doortay taasi oo dhalisay carad dalka oo dhan ah oo horseeday dibadbaxyo dilal iyo duqeymo iyo iskuhorimaad meelo dhowra ku dhex maray ciidamada iyo xoogag rayida oo madhow la abuuray xafiiska isku xirka howlaha adminimo ee qaramada midoobay ee oja ayaa waxa uu sheegay in howlaha gargaarku ay socdeen laakiin ay xanibeen iskahorimadyada iyo amni darada ka jirta dalkaasi warkiina dhegaystayaal waa naga intaas
halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi ka soo diyaariyey qadar maxamuud xareed
sannadihii u dambeeyey waxaa bulshada soomaalida ku soo badanayay in ragga soomaalida ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhaha soomaalidu ay guursadaan rag ajanabi ah arrintaas ayaana dadka dhaqanka soomaalida u dhunduleela waxa ay ku sheegayaan inay tahay arrin waayadan ku soo korortay dhaqanka bulshada soomaalida dhaqanka bulshada soomaalida ayaa la rumaysan yahay inuu waxyaabo badan uga duwan yahay dhaqamada kale ee dadyowga kale ee adduunka haddaba maxaa keenaya in ragga soomaalidu ay guursadaan gabdhaha ajanabiga ah ama in dumarka soomaalidu ay guursadaan ragga ajanabiga ah dhaqan ahaan maxay ka dhigan tahay arrintaasi waa qodobka aynu toddobaadkan kusoo qaadanayno barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaya cabdinaasir axmed barkhadleh iyo cabdiraxmaan maxamed maxumed oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurayaasha dhanka dhaqanka iyo suugaanta ee ku nool magaalada nairobi marka hore labadiinuba kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waanu dhownahay waadna mahadsantihiin reen iyo qoladiina v o ada waan dhownahay khadar khadar maxamuud xareed waana ku dhownahay v o a iyo adigaba waayahay su-aasha ugu horeyso haddaan cabdinaasir barkhadla siiyo marka laga hadlayo dhaqanka soomaalida iyo guursashada guurka ajanabiga ama in raggu ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhuhu ay guursadaan rag ajanabi ah muxuu ka qabaa dhaqanka soomaalida waa ku bidca dhaqanka soomaalida arrintaas dhaqanka soomaalida bidca bay ka tahay waa arrin bidca ah oo aad iyo aad bidca u ah weliba dhaliisheeda wadata tusaale markaan kuusoo qaata maahmaada laleeyaho kaleento ilmahaagu hal mar buu hiilo kaaga baahan yahay halkaa marna waa markaad hooyadii guursanayso de haddii aad islaan oromaa guursato ama mid eritrean ama mid sudaaniis ama tu kaloo carabeed ilah cid kalaba yay ahaan haddaad guursato iyadoo gabadha islaam tahay xitaa oon sharciga islaamka kuu diidaynin haddaad guursato gabadhaan kula af ahayn horta ilmahaaga kow saddex arrimood baa soo wajahay bulshada waxaa ka soo wajahaya caqabad caqabad taasoo ah in ilmahaagii la dhaho waa ina gudhuu waa ina hiblaayo waa ina kaneed oo adiga magacaagii lumo oo cay bulshada kasoo wajahdo kow way la kulmaya waa labo afkiisii hooyo ee adiga lagugu dhalay ee la rabay inuu dhaxal ahaan kaaga helo inuu dhinto oo af baaba'an noqdo oo heerkii laga rabay uu gaari waayo ayaa dhacaysa waa qodobka saddexaade dee dadka wuu ka sumadan yahay marka arrintaas waa ku bidco dhaqanka soomaaliga bidcay ku tahay markaad fiirisid xiliyadii hore horey ma u jiri jireen in ay ragga soomaalida iyo gabdhaha soomaalidu ay dad kaloo ajanabiya ay guursadaan maya ma dhici jirinba inta badan hadday dhacdana dee wax la arki jiray ma ahayn wax laysla fiigo oo ummad isla dhuuntay ahaayeen waxaa macquulaba haddii qabiilada soomaalida aad gadaal ugu noqoto inaad aragto qabiil shan iyo labaatan qabiil ilaa sideed sagaal abtirka laga tirsada ama toban iyo koo iyo toban oo laga yaaba inay islaanu meel ka soo gashay oo islaantii loogu magac daray inaad aragtaa macquul ah taasooad garanaysa in weli heerkii ay caqabado haysato lagu caayahayo ruuxan waa baheblaaye naga daaya laleeyahy ad arkaysaa fara badan waana badan yihiin qabiilada soomaalida markaad hoos u dhex gasho arrimaha iyagaa marka waxaad ka garan karta xitaa qabiilada dadka soo galay waxaa laga yaaba inay soomaali ahaayeen xoogaa yara la gacan bidixeeyey oo arrimo khalada ku imaaday balse haddiiba ummad kale ay soo gashay dee weligaa kaama hadhayso sidaas waxay kuula soconaysaa jidhkaaga oo adiga kuula soconayo oo kaleento ama hooskaaga oo kaleento ay kuga ahaanaysaa waayahay waan kugu soo noqonaya cabdinaasir waxaan siinayaa cabdiraxmaan oo barnaamijka nagala qaybgalaya cabdiraxmaan kusoo dhawow waan dhowahay khadar waxaa weeye sida uu cabdinaasir sheegay horta maahmaaha badan waa jireen maahmahadiisi laba erey bay isoo xusuusay aniga oo ah ninbaa wuxuu ahaa aftahan baa ereyga layahay waayahanubaa abgaan oo aan maqalae marka wuxuu yidhi isagoo geel ceel uga heesaya wiilaan hooyadii geed harweyn iyo huluul loo gelin meel habboon iyo hareer kama shuba wiili erey kale isaguna wuxuu yahay sheekh mustafa oo waxaan maqlay kale leh luuqadda afka soomaaliga yani markii arintii shisheeye tahay ama uu shisheeye ruuxu ku dhasho dee islaam luuqadeenibaa diintii kamida buu leeyahay oo maxaan ku dhahay caalamka wuxuu isku fahmaa ruux kastaba luuqadiisi hooyo iyo macalinkiisa oo hooyadii ah yaa lagu gaadhsiin karaa diinta marka sidaa uu sheegay arintaas waa arin gaf ku ah way dhici jirtay balse laakiin ma aha sida for example waxaad arkaysaa dad oo maaragtay gebigooda horeba gebigooduba ka maaragtay soomaalinimadku qaar luqad qalaad ku hadlaya qaar ay weji ahaan isbedeshay oo hindi hindi u egoo laga yaaba inay hooyadii hindi ahayd yacni marka maxaan ku dhahay saas weeyaana maaragtay waxaa weeye arintaas waan ku raacsanahay ninkaas inay maaragtay ay ayna sax ahayn guurku waxyaalo badanoo khaladaadoo dhacana waa aragna oo dee nairobidina maaragtay ka dhacaysaayo maaragtay misteegyo badan weyn adigu waxaad wax ka samaysay gabayo dhanka suugaanta ah oo ku saabsan dhaqanka iyo guurka marka horey ma ula kulantay dhacdooyinka noocan oo kale ta dabcan haa waan ula kulmayoo rag saaxiibaday ahoo maaragtay ii sheeg weliba ninaan aniga saaxiibo ahayn baa jiray oo dadkan hadda dee reer kenyaha ee aynu wada degannahay gabadh ka jeclaaday marka ninkii baan suugaan baan kula hadlay waayo afka dhaqankeenna waxaa kamid ahaan jirtay waagii hore sarbeebta kamid ahaan jirtay suugaantaoo laskula suugaantii baa marka waxay noqonaysaa sarbeeb bay noqonaysaa marka ninkaas waan waxbaan u sheegahayey marka gabay maanse ma aha gabay baan kula hadlay ninkii waxaana ku yidhi garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raacaa ma aha oon gorgoriyaaye gambadiyo rag baa guudka dayagaaliya islaani oo galab miday soo arkaan geenyadoo tahay hadba seen gashaantidii kacdaa guudka uga eegan goololiya sarmaan iyo galol marka geedahan inay geeduhu geeda wada yihiin baan u sheegayay laakiin ay kala yihiin goololiya sarmaan iyo galool gacandhidoo jiifta giddigoodba geedahay galaan waana kala gaara ila garo godkaan dhigahayiyo gacantogaalaynta oo geedmadow iyo higlada ha u gacan haadin wuu sii socdayoo marka waxaan idhi guryo guursan mahayo gabadhan gun iyo baar la garanayne midaan goobi goobtay jirtaan idin garwaaqsiine gurin anaa markaa iska hadlay gurinagi gabdhiya wiilal badan meelay gobi taallo oo geesi wiilya ugaasgoyni taladeeda goday iyo waxaa laga helaa gobolladeenniye gebagaba anoo heli kariya gowga iyo laago gobta daharo joogtiya garbiya nogob gawaankeeda cidguduur werdheer iyo halkay gubo ka maansootay garawiya anoon gaarsiya gada ka heeneedin gaf maxaan u geliyon cid kale goloba noo meeri ah goloba noo meeri marka uu sii dheer yahay markii dambe maaragtay dhulkan marinahayay sheekada waxaa ku jirtay wuu dheer yahay markaan gabadh garaad dalay rabiyo inan gayaankiya gunagada gurdumi iyo digbaan geediga u rariye guryo samaqadaamurana waa gogoldhigeediiyo galbiskana waxaa looga dhigi geedsan dhagax buur geedsan dhagax buur marka ninkaas waxaan u sheegahayey yacni aslan anugu meel baan ka imaaday sooma inuu maaragtay dhacdhacba ayna inaana dhacdhicin inaana dhacdhicin baan u sheegahayo maarata isaguna uu sidaasoo kale maarata uu ka digtoonaado oo uu meeshaas iska daayo laakiin igama yeelin waayahay maxay kula tahay maxaa keenaya ama keeni karaa in soomaalidu ay guursato dadka kaleta ee ajanabiga ah n waxaan u malaynahayaa kolley waa salfudayd ereygaa salfudayd baan adeegsan karaa waayo dee nin kumanaan gabdhaheenii oo qurqurux badan oo qalanjooyina arkahayo inuu maarata ii sheeg naaga ayna isku af ahayn laga yaababa hadday xataa isku diin yihiin isku dhaqan inayna ahayn maxaan ku dhahaayey sodohdeed iyo sodog waxaan u jeeda sodohdii iyo sodogitoona uusi aqoonin dee waxa u geeyaa waa faduul baan u arka laakiin dee hadda adduunkii waa horumaray oo waa laisdhexgalay oo interaction baa dhacay dadka qaarna waxay sheegaan in dhaqankii hore in meelo loo baahan yahay in dee adduunkii in la dhexgalo miyaa wax dhiba ku jira
dabcan haa waayo waxaa for example haddaan kuu soo qato caalamka ninku markuu hogaamiyaha noqonahayo meesha ugu horeysa layska fiirsho waa waxaa weeye hooyada weeye madaxweynaha hooyada laga fiirshaa markuu dal shisheeye for example hadda obama oo kale hadduu dee hooyadii ay kenyaan ahayd inaan waxaan u malaynayaa aan loo dhiibeen dee hooyada loo fiirsho hooyadu waa naaska naaska moogta waa cajiib weeye marka taa darteed waxaa weeye saamayn badan buu leeyahay suldaamadoo kale for example suldaamadii soomaalida waxaa loo fiirin jiray hooyada ma ahayn yacno aabbaha weligaa yaalaha midda kale for example haddaan kuu sheego ma maqasho nin laleeyahay adeerkiibuu raacay ninkanu abtigiibuu raacay mooyaane adeerkiibuu raacay miyaad maqasho ma jirto si kasta adeerki hadduu u xumaa ama u fiicnaa lama dhahayo adeerkiibuu raacay laakiin hadduu abtigii libaaxa abtigiibuu raacay baa laleeyahay hadduu abtigi xun yahayna abti meel xun laga raacaaba la yidhiba marka saas weeye waan kugu soo noqonaya cabdinaasir xilliyadii hore guurka siduu ahaa dhaqankeennii xilliyadii hore horta halku dhig buu guurku laha waxaa la dhihi jiray wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale waxaa weeye gabadh hooyadeedii aabaheedii iyo ehelkeedii iyo tolkeedii xigaaladeedii la yaqaano unbaa lagu hamiyi jiray lana damci jiray guurkeeda haddana waxaad moodaa way duleeshaabo ama waa gabadhba ama waa haweeney inay arrintu isku soo laabatay waxaa kale sida uu sheegay jiic arrimo fara badan baa ku duugan arrinta hooyada waxaa ka mid a dhulku waa dhulka hooyo markaan dhul ka hadlayno waxaa la dhahayaa dhulka hooyo lama dhahayo dhulkii aabbo waxaa afka markaan ka hadlayno waxaa la dhahayaa afka hooyo hooyadu marka waa aas-aaska maadaama marka wixii la raadinayay ay hooyo tahay adiga waxaa loo baahan yahay haddaad nin tahay inaad ilmahaaga hooyo fiican oo asalkooda afkooda dhaqankooda hidahooda arwaaxdooda iyo jinsigooda iyo barashadoodaba ilaalisa inaad guursataa lagaaga baahan yahay waa ko waa markaad nin tahay haddaad gabarh tahayna waxaa loo baahan yahay laba arag dibi intuu tago fuula qaalin geel ah ma dhacdo ma dhacdo ama rite intuu tago fuula sac lama arko waa qarni waliba weeyaan waa hadii ilahay kuusmogel hees baa waxay ahayd qaalin waliba awrkeed waxaa weeye gabarh baa tahay soomaali baa tahay nin soomaali raggi soomaaliyeed baa buuxa nin soomaali a guurso waxaa tahay nin baa tahay gabdhihii soomaaliyeed baa buuxa oo xalaal oo isaf garanaysaan oo sodox leh oo siidile oo sodog leh oo qaraabo leh oo wax walbaad garanayso maxaad adeer kugu kalifa inaad dad ajnabi iyo daydayato dabadabaysato taas waxaan dhihi karnaa waa imaan la-aan baan dhihi karnaa ama dhaqan xumaan dhihi karnaa laba tusaaloo yaryar haddaan kuusoo qaato tixaa aan tiriye soomaalidu khaladaad fara badan bay fahantay oo ka mid ah xagga waxbarashada xitaa khaladaad baa laga fahmay waxay ka fahantay luuqadaha kale xitaa inay uga maaranto iyada afkeeday u qaadatayba dhaha keliya in laga maarmahayo ama guurka keliya waxay u qaateen xitaa in afka laga maarmo marka mar waa aniga ilaahaa giddiga adduunka iskuul ubadka geystaaye in la galaa tacliinta oo cilmiga guule laga keeno jahligana la gowraco ayaa gacalka deeqdaaye ha yeeshe ee gunnimo waa inaad geedin noqotaaye oo gaar wixii kuu ahaa aad ka gudubtaaye oo aad daba guclaysaa dadaan gini ku dheerayn geeska gees u siman aadamuhu maadi gelistiiyo saynis guun ah fiisigis garbale sooshal garab yaale luuqadahaas waan kala gudnaa qoloba gaarkeeda inaan garab marno hooyadeen aan afgaran weyn oo gibilna saaraa ajnebi tiisa gudanaya oo ugraan lagu xidhaa laga gubtaayo aqoon-yahan garaadale adoo madax ahoo geegsan oo dadaan isgeyn maamulaha gorof la sheegaaye gardaad lama hilmaamiyo adeer gaawuhu qoray mar waa anigiisaa lahaa gobaygaas waxaa la dhihi jiray galla mar kalena waa anigii lahaa haddii ilaahay idmahayo anoo la yaaban tacliintan iyo waxyaalahan iyo falaanxumada qaarkeed haddaan kuu furfarayaa fuud booshu waa kow horyaal yurub la faystay ee fabrigas farnaandiyo waxbay faaqidhayaan qaar baa isfeedho ragga faaniska u weyne mutacalin far soomaaliga fatixe aqooni faransiisna kuu qorhayo faris iyo jaina wararmuu faquuqmaa nafluhu kala fur weeyaane dhaladaa la fiirsado guryaha waa fidhiya muusha islaantii fac weyn iyo caruur amase foodleyba filimaan shisheeyaa qabsaday faracyadeenniiyo fooddaa regdaystoo gadaal laba far xiireene sarwaal fiiqan bay soo xidhaan mana fadhiistaane funaanado cidhiiri wataa loo faltabayaa fankii lagu wareeriyo haween faydan baa yimid fanaannimo la sheegtaa wakhtigan waa fantoo kale dhaqan sii faqiiroobayaan fooxushadayaa caashaqi faruuryaha afkiiyo feedhu qarinaysa fududaa fagaaraha la keenfigagix weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinkaa dhalay dad afkoodii fooruhu la tegay oo fidada geeyey oo feex ku taaloo racyigu farandulaynaya waa sida findhicilkii wadaad sheegista u furanaya dhalinyaro haa waxaan idhi haa dhalinyaro fandhaal iyo fahmay furarkii dhiishooda oo aan fallaadhi iyo aqoonfaas wax lagu qoto oo kuu fayoobaa wakhtigan furuq ka joogaa waxaa weeye markaan tixahaas kuu soo qaadqaadahaya kala duwan iyo maaragtay dhaqankan isbedelay iyo balaayadan iyo waxan waxoo dhan wuxuu ka imaanayaa aas-aaska wiilka guursanaya gabadh ajnabi ah dee aabbihii baa dhaqmi jiray iyo hooyadii baa dhaqmi jirtay asal ahaan buu ka soo jeedaa meel xilluu ka soo jeedaa runtaan kuu sheegaynaa adeer xaqadan sheegaynaa waxaa weeye gabadha dhaqmaysa ee iska raacaysa oo mada kaleento iyadana dee hooyadeed baan dhihin waxaanaa fiican iyo waxanaasan ilmuhuna kama soo hara aas-aaska iyo qoyska si aad u og tahayba amuuro waa guri guriga markii aad joogto ee guriga intii ilaahay idmahayo ay hooyo fiican joogto ilmaha si cidable loo barbaariye afka lagu koriye dhaqanka lagu koriye hiddaha lagu koriye ilmahaas wuxuu noqonayaa ilma hayin ah ku habboon soomaalinimadiisa ku habboon islaamnimadiisa fiirsanaya tilaabadiisa qaadaya ilmo nool buu noqonaya laakiin haddii aan la dhihin xagga u leex xagga u leex wax walbana waa caadi la yidhi laakiin waxaa la leeyahay in gabdhuhu ay guursadaan rag shisheeye ragguna ay gursadaan gabdho shisheeye waxaa keenaya guurkii soomaalida dhexdeeda oo adkaaday beelaha qaar oo la faquuqayo marka dhibaatadaas miyaysan jirin
aan kala qaadno labaan u kala qaadayna faquuq wixii la faquuqay waa arrin gaara xagga inoo dhig waa arrin inaga inaga weyn oo jiilkeennan aan la da'ahayn waa inaga ballaaran tahay taas waxay u baahan tahay qorshe dheer oo lagu turturo taas xaggaan dhigaynaa midda la faquuqay dee inadeer bay leedahay iyadaba aan la faquuqan oo ay guursan karto waxna ayna kaga lumayn guurkan adkaaday sababta u adkaaday maxay tahay yaa adkeeyey xagee see u adkaaday ma nolosha adkaysay ma dhaqanka adkeeyey ma maalka adkeeyey wixii adkeeyaa loo baahanya haddii waalidiintu ay adkeeyeen waalidiinta ayaa sababaa inuu ilmuhu hallaabo haddii dhallinyaradu ay adkayseen dee iyaga laftoodaa u baahan in shaqa laga qabto marka see u adkaan karaaba wayba israabaan labadi waa laba qof islaam waa laba qof soomaaliya waa laba qof oo isafgaran lama dhihi karo guur baa adkaaday iyo imaan la-aan iyo xero dhaaf waxaa jira wax xero dhaaf la dhaho mugti gogol dhaaf iyo daw dhaaf daw dhaaf baan dhihi karnaa dhaqanka soomaalida muxuu ka qabaa in wiilka marka uu gabadh doono oo uu doonayo inuu guursado loo diido muxuu ka qabaa dhaqanka waa khalad arrin khalada wey waa arrin khalada dhaqanka soomaalida khalad bay ku tahay waa dhici kartaa nin imaan laawo ahoo beriisdoon ah amaba igu soo riday leh oo fujiyaan afka u kala hayo inuu dhaho gabadheeda intaasaan ku rabaa oo gabadha xujo geliya wax dhici karo dhaqanka soomaalida ka dhici karta dee ninkaana iimaanla waa loo yaqaanaa iyo qaaqle waa nin iimaanla laakiin nin caadi ah markii laga hadlayo nasab ah oo xalaal ah oo soomaali ah oo caadi ah marka laga hadlayo ee uu gabadh soo doono nin kaleo soomaali ahoo xalaal ahoo nasab ahoo turxaanu soo gelin ee uu u imaadee uu dhaho gabadhaadaan rabaa duca inuu ugu daray ahayd maba ahaynba inuu ka hadlo waa marka dhaqanka caadiga somal midda kale dadka caadiga ee gabdhaha dhalay way xishoodaan waa dad xishooda oo iimaan leh laakiin ninkii aan caadi ahayn dee soomaaliya ma matela waxa xun inama matela sideeda eh, ninka la yidhaahdo eh, inaxareer- inaxareedo waxa xun oo dhan inama matela sideennaba innaga haddaan soomaali nahay waxaa ina matela dadka fiican mahmaa soomaaliya waxay ku leedahay dabala geeleeday boqol ku tahay ninkaa iimaan laawaha ah ee raba inuu gabadha iibsado ama kan diidayo ama kan hunguridoonka kulli inama matelaan dadkeennaa fiican baa haga un bulshadana inta fiican ayaa hogaan u ah marka waxaa loo baahan yahay inteenna fiican inaan ololo caalami a qaadno dadkeenna aan u sheegno waxyaalaha khaladka ah dhallinyarada loo sheega inuu guurku xalaal yahay iyagu isu baahan yihiin dadka ajnabiga eh inuu soo galahaye dhibaatooyinkiisana waa sida ninkan jiica uu inoo sheegay uu yidhi xitaa suldaanka waxaa laga fiiriyaa hooyada eh, madaxweynihii waxaa laga fiiriyaa hooyada naagta uu qabaa la eegaa Wi- waad ogtahay aas-aaska guriga arrintu kama soo hadho marka waa in la ilaaliya arrimaha iyaga ah waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarada waxaan idin leeyahay asalku waa maguuraan dhallinyaroy ku xisaabtama inaad idinku is-hurran tihiin idinka ayaa is-hurran afka iyo dhaqanka iyo hiduhuna waxay ku waari karaan ama ku barbaari karaan markaan inagu noqonno bulsho dhisan oo asal ahaan u dhisan iyo qoys ahaan waaya waan kugu soo noqonayaa cabdiraxmaan n adduunka waayadan dambe dee waa tii dimuqraadiyadda eh, aadka uga hana qaaday n dadka way isdhexgelayaan maxay kula tahay eh, dhallinyarada iyo dhaqanka iyo sida laisku waafajin karo eh, eh, maaragtay isdhexgalkan adduunka ee dimuqraadiyadda Een, horta dimuqraadiyadda iyo dhaqanku way kala yihiin waa laba kala weyn weeye Een, dimuqraadiyadduna waa system dawli ahe ee ma aha yacno ii sheeg een, guurka iyo een, jinsiyadda iyo haddii alluu kuu saboogel yahay dhaqanka iyo ka mid ma aha een, hiddaha iyo maxaa la dhahaayey een, asalka ka mid ma aha Een, marka anigu waxaan leeyahay baasha yaan la isku darin way kala tahay Een, isumana isku dhinacna waxaa la dhihi jiray dhi- timahanagu isku dhinac uma xiirmaan marka isku dhinacba uma socoto Een, dhaqanku waa wax soo jireena innagu waxaa weeye dad waxaynu nahay markaynu hore reer guuraa baynu ahayn Een, markaad suugaanta dabagal ku samayso iyo waxyaalahaas een, waxaynu nahay dad aad moodo inaynu dunida la soconnay haddana reer guraabaynu saa ku nahay oo waayo dee nin kastaba ninkii beer qodan jiray de waxaa la qodataa la dhahaa ninkii geelle yahaa way kala tahay moogtaan waa horaa waxaan maqlay nin la yidhaahdo ninkii la odhan jiray qamaan bulxan baa gabay isagoo dee berigii dhergidi miya aqa- ma aqan adugu gaaladii hore ee, dalka markaas maarata markii gumaystuhu ku cusbaa dhulka iyo waxaa dhacday inuu isagoo ciidda sare jira dhulkan hawdka la yidhaahda yaali hundaha loo gura marka wuxuu leeyahay een, war yani ereyga war markaas een, oo sida idaacadna ma jirin hadee Een, warka walba ha- hundi ha- walba ha- meel heblo nooga yimaaday marka dad waxaynu ahayn adduunka la socda balse laakiin xoolo dhaqata ah oo dhaqankooda ku adag Een, ninkan su-aal kalead isagana weydiisay oo su-aashaas waxay ahayd oon raba inaan yar taabto een, ninka marka gabadh loo diido weligeed baa laysu diidi jiray Een, ama xoolaha la doono ama gabadha ninka ha la baxo Een, waa dhaweyta maalin dhaweyta maase eh, waxaad aragtay een, meelahan miidiyaha dhex socotay een, maaragtay een, f- f- een, social mediaha oo intay gabadhu soo hadashay een, maanse ay qortay aanu ka daba jawaabnay yaa waxaa ku jirtay nin aan la hadlayay yacno een, duunyi iyo ninkii maal lahay dumarku raacaan ereygaasaa ku jira marka taa waxaan leeyahay dee weligeed baa xoolaha wax lagu kala qaadi jiray oo ninkii geel badan oo maaragtay dee dabac dhaqda unbaa oo gaawiisu eh, maaragtay culan yahay unbaa gabadha dee soo dooni jiray oo qaadi jiray oo eh, maansooyin badan oo waxaa jira aanu ku xusnay inkastoo maaragtay ishay dee ay bahashu dheer tahay oo ay siyaabo kala duwan u hadlayso hadda tan ayna meesheeda ahayn marka ba- waxaan leeyahay anigu way kala tahay dimuqraadiyadda iyo dhaqanku waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdinaasir axmed barkhadle iyo cabdiraxmaan maxamed muxamed oo ka mid ah dhallinyarada halabuurka ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah ee v o a tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij ka la mid ah nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilownaya xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay in la baabi'iyey gebi ahaanba nidaamkii farqiga goolasha ee lagu kala saari jiray kooxaha ka ciyaara tartamada kubadda cagta yurub sida champions leaga yuruba league iyo tartamada kale ee qaaradda yurub nidaamkan ayaa soo jiray tan iyo kun iyo sagaal boqol shan iyo lixdankii waxaana uu go-aan ka gaari jiray kooxaha ka ciyaara tartamada yurub gaar ahaan kan ugu caansan ee uefa champions league marka ay midba gurigeeda ku ciyaarto balse waxaa ugu dambeyn gudbi jirtay kooxda goolasha badan kusoo dhalisa meel ka baxsan garoonkeeda dhinaca kalena koobka qaramada yurub kadib markii arbacada lasoo gebagabeeyey wareegii koowaad ayay xulalku isku diyaarinayaan sabtida in ay ciyaaraan wareega lix iyo tobanka waxaana lagu bilaabi doonaa xulalka weles iyo denmark habeen dambe sidoo kale talyaaniga ayaa habeen dambe magaalada london gaar ahaan garoonka wembeli kula ciyaari doona kooxda qaranka ee austria talyaaniga weli lagama badinin weliba soddonkii kulan ee lasoo dhaafay marna dhinacooda dhulka lama dhigin saddexdii kulan ee uu ka ciyaaray koobka qaramada yurub wax gool ah lagama dhalin waxaase su-aashu ay tahay ma laga badin doonaa kooxda qaranka ee talyaaniga ciyaarta dhex mari doonta weles iyo denmark ayaanan la saadaalin karin inkasta oo denmark aad moodo in uu yara ka gacan sarreeyo kooxda qaranka ee weles axaddana waxaa ciyaari doona holland iyo jek republic sidoo kale biljimka ayaa la dheeli doona bortuqiiska isniinta soo socota haddii uu rabi raalli ka noqdona korweshia iyo sbain ayaa fooda isdari doona halka switzerland ay la ciyaari doonto faransiiska natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal ciyaarahaas dib dambe ayaan idinkala soo socodsiin doonaa hadduu rabiraalli ka noqdo dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino christiano ronaldo ayaa la leeyahay weli mustaqbalkiisa ciyaareed ee dhinaca kooxda yuventus go-aan lagama gaarin yuventus ayay wararku sheegayaan inay doonayso inay iska iibiso laacibkan u dhashay dalka boortuqiiska ronaldo ayaa hadda wacdaro ka dhigaya koobka qaramada yurub isaga oo hogaaminaya dhinaca goolalinta kadib markii uu dhaliyey shan gool saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee uu ciyaaray mushaarka uu ka qaato yuventus oo ka badan soddon milyan oo yuuro sanadkiiba ayaa dhibaato ku haya maamulka kooxda yuva kooxaha manchester united iyo baris saint german ayaa loo badanayaa in haddiiba uu ka tago yuventus uu qaban doono ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaro xulka qaranka denmark iyo kooxda samdoria ee dalka talyaaniga michael demisgard ayaa kooxo badani ay hadda indhaha la raacayaan kadib markii uu wacdaro ka dhigay ciyaaraha koobka qaramada yurub ee hadda soconaya kooxaha barcelona ac milan iyo tottenham ayay wararku sheegayaan inay wada doonayaan samdoria ayaase ku rabta laacibkan da-da yar lacag dhan soddon milyan oo yuuro kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa u dhow inay heshiis la gaarto laacibka khadka dhexe ee kooxda arsenal iyo xulka switzerland ciyaaryahan granit shaka wararka kasoo baxaya talyaaniga waxay sheegayaan in rome ay ku rabto shan iyo toban milyan oo yuuro dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaa haynoo joogeen
markana waxaad kusoo dhawaataan heestan idaacaddeena duhurnimona waan aga intaas waxaa idiin soo jeedinaya cabdulqaadir samakaab iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo